bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi وsaxbi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat اlimaam الsuyuuطiy raximah اllah ee ku saabsanayd musطalaxu xadiidka qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala almuطarib maاkhtalafat wujuuhuhu xayثu warad min waaxidi aw fowqu matnan aw sanad walaa murajixun huwa اlmuطaribu wahwa litadciifi اlxadiidi muujibu ilaa idaa ma اkhtalafuu fi smin aw abi aw ab lihiqati fahuwa صaxiixu muطarib azarkashiyu اlqalbu wالshuduudu can wاliطiraabu fi الصaxiixi wاlxasan muطaribka ayuu halkan ka gelayaa naadimku waxa uu yidhi maa wixii ikhtalafad ay iskhilaaftay wujuuhuhu wujuuhdiisa ay iskhilaaftay lagu warinaayey xayثu meel waradda uu soo arooraba min waaxidin hal xaggiis xaal uu ka ahaaday aw amase fowqu hal wax ka badan xaggiis xaal uu ka ahaaday ikhtilaafkaasi matnan min jihati matnin xagga matniga aw amase sanad aw amase sanadan xagga sanadka waalxaal laa murajixa wax murajixoo kala rajaxaana aanay jirin huwa kaasi almuqaribu muqarib weeyaan kaas muqaribaa leedahay wahwa muqaribkuna litadciifi wahwa isagu muqaribku muujibun kii waajibinayo oo keensanayo litadciifi اlxadiidi xadiidka daciifintiisa midkii keensanayo weeyaan ayb muqaribka tacriifkiisa uu qeexay waxa uu yidhi huwa maاkhtalafat wujuuhuhu wixii ay wujuuhdiisu iskhilkhilaafeen yacnii haddii hal raawi ha ahaado ama ka badan ha ahaado hal raawi ayaa oo xadiidka warinayaa iskhilaafay marna wuxuu ku soo saarayaa isagoo mursala xadiidka marna isagoo wuxuu keenayaa inqiaac marna isagoo mutasiluu keenayaa mar isagoo mowquufuu keenayaa mar isagoo marfuucuu keenayaa isagaa iskhilaafay taaratan yarwi mar wuxuu ku warinaa marfuuc ahaan mar mowquufuu ka dhigayaa mar mursal ahaan marna mutasiluu ka dhigayaa khilaafkaas marka wuxuu keenayaa inuusan si fiican usoo xifdinin marka xifdila-aanta iyo dabdila-aantana waxay keenaysaa dacfi ikhtilaafku mararka qaar wuxuu ka ahaan karaa dad kala duwan oo hal nin keliya qasab maane marna waxaa dhici karta xadiidkan in marna lagu wariyey isagoo mowquufa marna isagoo marfuuca in la keenay marna isagoo munqadica in la keeno mar isagoo mutasila in la keenayo oo ruwaaddu ay iskhilkhilaafayso marka khilaafkaas ruwaaddu ay iskhilaafayso wax kale rajaxaana aynan jirin aanna meel lagu kulmin karin oon la jamcin karin oo maalan majlisku uu hal majlis yahay oo kale xadiidka shiikha looga soo xambaaray oo hal majlis yahay oo ardaydii midna u warinaayo mowquuf ahaan midna marfuuc ahaan midna u warinaayo mursal ahaan mid mutasil ahaan uu usoo saaraayo khilaafkaas aan la kala rajixi karin wuxuu keenayaa xadiidkaas in dabdigiisu wax ku jiraan sidaa darteedna markaa sidaa uu daciif ku noqonayo idiraabka marka laba shardi buu leeyahay ilaa laba shardi laga helo xadiidka ma la sheegan karo inuu mudarib yahay shardiga koowaad waxaa weeyaan takaafu'u duruq duruqda iskhilaafsan waa inay horta isku dhigmaan takaafu'u duruq shardiga koowaad waa oo haddaynan duruqdu isku dhigmin maalan nin daciifa ayaa xadiidka marfuuc ka dhigay dadkii hiqaadka ahayna waxay ka dhigeen mowquufay ka dhigeen ee ninkan daciifkaa khilaafkiisu saamayn mau ku yeelo karaa raggan hiqaadka ah waa maya islama eka duruqda waa kala xoog badan yihin hadday kala xoog badan yihiin midka xooga badan riwaayadiisa la qaadanaya kan laga xooga badan yahayna waa laga tegaya idiraab wax la yidhaahna meesha ma jiraayo marka kow marka shardiga koowaad waa takaafu'u duruq shardiga labaadna waxaa weeyaan cadamu imkaani اljamci inaan la jamcin karin duruqdan haddii duruqda la jamcin karo oo maalan ninkan sheekha ah abuu isxaaq isabiici oo kale xadiidka laga warinaa shucbana waa ka warinaa maalan howrina xadiidkii buu ka wariyey shucba xadiidkii wuxuu keenay isagoo mursalah howrina wuxuu keenay xadiidka isagoo mutasil ah laakiin waxaa lagu xambaari karaa oo la dhihi karaa majliskan ayaan mid ahaynoo laba majlis inay kusoo kala xambaareen oo kale lagu xambaari karaa maalan wax dhibaato cillo ma keenaysa taasoo kale amase ikhtilaafkii baaba la jamcin karaa oo wej min awjuhi اljamci baa lagu jamcin karaa khilaafka ay ruwaadda iskhilaafayaan marba haddii la jamcin kara iqdiraab lama sheeganayo iyadana ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa iqtiraaxa saasuu ku sheegayaa ibnu xajarna saasuu tilmaamayaa nushada iyo kutubihiisa kale laba shardi baa marka loo shardiyaa iqdiraabka xadiid marka mudarib lagu xukumaa laba shardi waa in laga helo takaafu'u duruq duruqda iskhilaafsane horta waa inay isku xoog tahay hadday kale xoog badan yihiin mudarib ma ahan markaas kan kan xooga badanaa saxiix oo la qaadanaya kan kalena waa laga tegaa shardiga labaadna waxaa weeyaan cadamu imkaani iljamci shaygan in la jamci waaye ikhtilaafkooda haddii meel laysugu keeni karo oo la jamcin karo idiraab in la sheegtaa ma bannaano ayb taas waay marka xukunka xadiidka mudaribka muxuu yahay waa daciif marba haddii xadiidka lagu xukumo idiraab xadiidku waa daciif ayb meesha uu daciif ka yahayna waxay tahay dabdigii ayuu la-yahay oo waa bilaa dabdi dabdigii baa yar wuxuu leeyahay marka maa wixii ama xadiidkii ikhtalafat ay iskhilaaftay wujuuhuhu wejiyaalkiisu ay iskhilaafeen xayثu meel waradda uuba ku soo arooro meel allaale meeshuu ku soo arooro wixii ay iskhilaafeen yacnii wixii ay iskhilaafeen habwarintiisa min waaxidin xaal oo mid ka ahaaday aw amase fawqu fowqa waaxidin xaal oo ka ahaaday mid kas mid ka badan hal nin ayaa min waaxidin waxaa weyn hal ninaa ayaa khilaafka oo ka imaana oo marna si u warinaayo mar kalena si kale u warinaayo ow fowquna waxaa weeyaan dad badanaa iskhilaafayo matnan waa tamyiiz nusiba cala tamyiiz matnan matni ahaan aw amase sanadan sanad ahaan waalxaal laa murajixa wax kala rajaxaana aynan jirin huwa almuqaribu waa muqarib midkaa isaga ah wahwa isagu markaa intaa markuu muqaribka tacriifkiisa ka baxayo xukunkiisii ku darayo wuxuu leeyahay wa huwa muqaribku muujibun idiraabku wahuwa idiraabku muujibun midkii keensanayo weeyaan litadciifi اlxadiidi xadiidka daciifintiisa ayuu keensadaa ilaa idaa maa ilaa idaa ma اkhtalafuu ilaa ida اkhtalafuu inay iskhilaafaan ma ahane fismin magac ay isku khilaafaan aw amase abin fismi abin aabba magacii ay isku khilaafaan liiqatin magacaas oo liiqatin u sugnaaday ama aabbahaas oo liiqatin yacnii magaca aabbaha oo liiqatin u sugnaaday fahwa isagu markaasi saxiixun saxiix weeyaan muqaribun oo muqarib fahuwa isagu markaa muaribun muarib weeyaan muaribkaasoo saxiixun saxiix ah wuxuu ku leeyahay ilaa muaribku waa daciif ilaa xaalad ma ahani xaaladdaas waxay tahay haddii ay iskhilaafaan ruwaaddu waxay isku khilaafeen ninkan magaciisa ayaa la ysku khilaafay ninkiina waa iqo ninka waa laysla yaqaanaa waa iqa laakiin magaciisaa la ysku hayaa fulaan maa la yidhaha mise fulaan baa la dhahaa de markaa magaco dhib markuu keenayo haddii hebel ou noqdo iyo hadduu hebel noqdaba haddii magaciisa hebel la yidhaha iyo haddii hebel la yidhahdo labadaba dhib makuu keenayo mar haddii uu iqo yahay isaga isago ma kasin marba haddii uu iqo iska yahay isaga sidaa darteed marka waa saxiix oo muqariba saasaa la dhahayaa buu leeyahay ilaa idaa ma khtalafuu maada waa zaa'ido ilaa ida khtalafuu baad leedahay marka ilaa idaa ma khtalafuu ilaa ida khtalafuu inay iskhilaafaan ma ahane fismin magaca ay isku khilaafaan koo ow abin ow fismi abin aabbaha magaciisa inay isku khilaafaan maalan waxaa la yidhi caliy bnu mura qaar waxay dhahayaan moxamed qaar waxay ku sheegayaan sacad magacii baa la ysku khilkhilaafay dhib ma laha mar haddii nin iqaa oo u sugnaaday sowma kase ow abin fismi abin aabbaha magaciisa iskhilaafay oo aabbihii magaciisii baa ninba magac ku sheegayaa laakiin liiqatin buu u sugnaaday fa huwa kaasi saxiixun weeyaan saxiixaasoo muaribu fa huwa kaasi muaribun muarib weeyaan muaribkaas oo saxiixun saxiix ah halkaas marka taas uga bax marka beydkan hadda waxsaa usii weyn usii weyn maahano isilaaxu laakiin isilaaxa waxa mudaribka la yidhaahdaa waa daciif mar walba azarkashiyu qaala zarkashiyu zarkashi wuxuu yidhi alqalbu qalbiga maqluubka washuduudu shaadinimada walidiraabu idiraabka canna waa daahiray fi saxiixi saxiixa dhexdiisa uu ku daahiray walxasani xasanka dhexdiisa uu ku daahiray sarkashi halkan isagu wuxuu leeyahay qalbi maqluub saxiixaa jiro shaad saxiixaa jiro idiraab saxiixaa jiro laakiinse idiraabka tacriifkiisii hore marna ma noqon karo yani saxiix ma noqon karo xasanna ma noqon karo azarkashiyu qaala zarkashiyu zarkashi waxa uu yidhi alqalbu iyo washuduudu iyo walidiraabu canna waa daahiray muxuu ku daahirayna fi saxiixi buu ku daahiray saxiixii dhexdiisa walxasani xasanka dhexdiisa uu ku daahiray ayb zarkashi marka waa ninka imaamka macruufka oo kutubaha faraha badan iska le waay wuxuu leeyahay kitaab annukat calaa kitaabi ibni salaax la yidhaahdo annukat calaa ibni salaax buu leeyahay kitaab la yidhaahdo zarkashi leeyahay waxaa kaluu leeyahay annukat calaa cumdat alaxkaam cumdat alaxkaamka kitaab sharxaya ayuu leeyahay oo tacliiqaad iyo yaryar uu ku leeyahay marka wuxuu leeyahay walaysa minhu xayثu bacduhaa rajax bal nukru didin aw shuduuduhu wadax walaysa ma ahaanin minhu min almuaribi muaribka xaggiisa kama mid ahaanin ayb xayu meel rajaxa ou raajix noqdo oo xoogoobo bacduhaa bacdulwujuuhi awjuhda qaarkeed bal ee wadaxa waxaa caddaaday markaasi nukru didin wejka xoogga badan kan ka soo horjeedaa nakaaradiisa ow amase shuduuduhu shuduudkiisa caddaaday beytkan wuxuu kuu sheegayaa wax kugu cusub ma ahane xadiidka mudaribkaa shuruuddiisa waxaa ka midaan dhahna takaafu'u duruq duruqda inay isla eg tahay haddii aynan isla ekaanin duruqda oo dariiq uu xoog badan yahay dariiqa kalena uu daciif yahay oo laga xoog badan yahay oo ay iskhilaafaan marka daciif iyo qawiya iskhilaafa hadday iskhilaafaan wuxuu leeyahay baabkaas mudaribka ka mid ma ahan taas ee kan raajixana waa saxiix kan marjuuxa ee laga raajixa yahayna ama waa shaad ama munkar baa la dhahayaa meeshii marka idiraab maba imaan karaba wuxuu yidhi marka walaysa ma ahaanin minhu min almuaribi muaribka kama mid aha xayu meel rajaxa uu raajix noqdo bacduhaa wujuuhda qaarkeed bal ee wadaxa waxaa caddaaday nukru didin wejka qawiga didkiisa midka ah nakaaranimadiisa caddaaday munkarnimadiisa ow shuduuduhu ama shaadinimadiisaa caddaaday almaqluubu maqluubkii naam alqalbu fi اlmatni wa fi اlisnaadi qar ima biibdaali اladii bihi اshtahar biwaaxidi nadiirihi liyuqriba aw jaclu isnaadin aw jaclu isnaadi xadiiثin ijtaba halkan marka wuxuu ka gelayaa almaqluub waxaa la yidhaahdo maqluubu sanad iyo maqluubu اlmatni waa u kala qaybsamaa sanadka iyo matnigaba waa ku dhacaa qalbiguna waxaa weeyaan xadiid raawi maalan ku caanbaxay in laga bedelo raawi kale loo bedelo la keeno booskiisa raawi baa la bedelayaa mid kalea lagu bedelaya waa la dabagediyey xadiidkaas ninkii uu mashhuurka ku ahay baa laga bedelay laga gediyey mid kalaa mid kalaa la keenay amase wuxuu noqon karaa qalbigu matnigan xadiidkan sanadkiisii dhammaayba inta laga saaro laga qaado ayaa matni kale sanadkiisa la keenaya lagu rakibaa marka matnii sanad baa laysku rakibaya matnigan sanadkiisa inta laga qaadaa sanad kalea meesha la keenaa ounan lahayn waa laisu bedelay marka qalbiyaa la yidhaha kaasoo kale asbaabaha marka qalbiga loo sameeya waxaa ka mida liliqraab dadka in lagu yaabgeliyo oo yacnii la yidhaahdo yacnii ninkan inuu keeno wax qariib ah oo dadka xufaadda aynan aqoonin inuu la imaado ayuu rabaa markaasoo xadiidkan sheekhii loo yaqaanay dhinaciisii maba ka keenaayee nin kaloo ka keenaya aan loo aqooninba si markaa loo yidhahdo war ninkan duruq badana xadiidkan ninkan xaafid waayo oo duruqdii dadka iska yaqaaneen iyo kuwo kaloo aynan aqoonin buu xafidsan yahay si loo dhahorba iqraabaa la yidhaha kaasoo kale mararka qaarna haddii tacamud oo u samaynayo sariqa la yidhaha sariqatulxadiid ayaa la yidhaahdaayo xadiidkaani sanadkii ou lahaa sanadaan ahaynba u samaynayaa ayuu ku keenayaa sariqa waa fulaanun yasriqu alxadiid haddaad maqasho cilmu ljarxiga oo tacdiilka waxaa laga wadaa asaaniidda iyo mutuunta oo isku rakibaa waa matni iyo isnaad aan islahayn ayuu isdhexgelinayaan waxaa kaloo iyada marka iqraabka ka mida sideedaba inuu yacni marka imtixaan lilimtixaan ayaa loo sameeyaa qalbiga imaamu albukhaari markii uu baqhdaad soo galay waa imtixaaneen toban wiil bay u dhiibeen mid kastaa toban xadiid xadiid kastaana sanadkii ou lahaa maahane sanad kale siiyeen markaasaa lagu dul akhriyaa atacrifu haadaa ma taqaanaa maya buu yidhaahda kanna ma taqaanaa maya markay dhammeeyeen boqolkii xadiid ayuu u soo bilaabay xadiid kastaa mat sanad kastaa matnigiisuu saaray matni kastana sanadkiisuu saaray xaafid ilcuqaylina waa lagu sameeyey saasoo kale saaxibu kitaabi ducafaa isagana way ku sameeyeen marka mararka qaar lilimtixaan yani xadiidkan sanadkiisa inta laga qaada mid kalea lagugu rakibaa si a u kala soocdo adiga oo tiraahdeed kan sanadkan uu leeyahay kanna sanadkan uu leeyahay nacam kaas marka waa lilimtixaan laakiin qasab waxaa ah inta aan majliska laga bixin in la sheego oo la yidhaahdo imtixaanay ahayd in la dhaho haddii aan sidaas la dhihin sariqu isku bedelayaa nacam alqalbu marka maqluubku sanadkana waa galaa matnigana waa galaayo matniga waa dhici kartaa isimka in la dabagediyo kacb bnu mura murata bnu kacab in la yidhah say laftigiisu waa iska qalbi matniga inuu galana waa suurtagal waa suurtooda matniga inuu galo xadiidkii muslim oo kale sida xadiidkii muslim uu yidhi warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaahaa xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu riwaayada muslim uu la gooni noqday sidaas u aha qalbi baa riwaayadaas ku dhacay marka waa la dabagediye waxay ahayd in la yidhah xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu in la dhehe marka waa la dabagediyey marka qalbigu matnigana waa ku dhacaa sidaasoo kale alqalbu qalbigu marka maqluubnimadu maxaa keenay iyada marka qilatu dabdi baa keenaysa iyada laftirkeeda alqalbu maqluubku qara waa sugnaaday fi lmatni matniga dhexdiisuu ku sugnaaday wa fi lisnaadi isnaadka dhexdiisuu ku sugnaaday yacnii qalbiga isnaadkana waa ku dhacaa matnigana waa laga helaaba wa huwa qalbigu imaa biibdaali ladii kii ku bedelitaankiisii ishtahara ku caanbaxay bihi bilxadiidi xadiidka ku caanbaxay biwaaxidin in lagu bedelo weeye biwaaxidin in lagu bedelo waaxidkaasoo nadiirihi isaga la mid ah in lagu bedelo liyuqriba si uu u iqraab geliyo liyuqriba si uu yacnii iqraab yacnii si wax qariib oo hore aan loo aqooninoo kale dadka dihnigooda si uu uga dhigo liyuqriba si uu u iqraab geliyo aw amase jacli isnaadin imaa biibdaali ladii ku cadaf macam aw amase jacli isnaadin bijacli isnaadin buu ku ahaadaa isnaad yeelid aw amase jacli isnaadi xadiiin xadiid isnaadkiisa yeeliddiisa xadiidkaasoo ijtabaa ou doortay liaakharin inuu yeelo limatnin limatnin aakhara matni kale ou yeelo aw amase jacli isnaadi xadiidin xadiid isnaadkiisa yeeliddiisa xadiidkaasoo ijtabaa ou doortay liaakharin inuu yeelo yani matni kale inuu u yeelo isnaadkaas wa cagsuhu iyo wa cagsuhu cagsigiisana kadaaka kaasuu kuula mid yahay isagana jumlo dhan ka dhigaba wa cagsuhu haddaad tidhaahdid marka wa cagsuhuna kadaaka wa cagsihi haddaad tidhaahdidna jaclida aw jacli isnaadin ku cadfa markaa wacagsihi oo bicagsihi bay noqonay markaas wa cagsuhu kaa cagsigiisana kadaaka cagsigu marka muxuu noqonayaan hore wuxuu usoo sheegay xadiid isnaadkiisa soo qaad matni ouna lahayn u yaal cagsiga muxuu noqonaya marka matni soo qaad isnaad ousan lahayn geli sababta waa maxay sidaa loo yeela iqraaban liajli iqraabin iqraab dartiis ow amase mumtaxinan xaal ou yahay mid imtixaanayo ka ahli baqdaada xakow kamaa xakow siday sheegeen yacnii ka ahli baqdaada mihaaluhu dheh tusaalihiisa ka ahli baqdaada ahlu baqdaad sidii ay yeeleen oo kale weeyaanoo bukhaari ay yeeleen xakow daalika saasay xikaayoodeen markaas ka ahli baqdaada mihaaluhu mihaalkiisu ka ficli ahli baqdaada ahlu baqdaad ficilkoodoo kale wa bukhaari ay ku sameeyeen xakoo way xikaayoodeen daalika kaagaas qisadaa way xikaayoodeen ayb halkan marka wuxuu kugu sheegay qalbigu inuu ku dhaco isnaadka iyo matniga siduu ku imaanayana inay tahay xadiid yacnii nin raawi xadiid ku caanbaxay in dariiqiisa maan inta la qaado nin kaloon lagu aqooninba xadiidka laga keeno liajli liqraabna loo sameeyo tusaalihiis wuxuu noqon karaa xadiidkii muslim uu wariyeyo idaa laqiitum اlmushrikiina fii طariiqin fadaruuhum ilaa adyaqihi mushrikiinta haddaad kula kulantaan jid u dhibaato geliya ciriirigiis u dhibaato geliya xadiidkaas muslim baa wariyey min riwaayati wuxuu caan ku yahay ishtahara biriwaayati suhayl bni abi saalix can abiihi can abi hurayra saasuu caan ku yahay xamaad baa soo saaray xadiidka can alacmash can abi saalix can abi hurayra marka xadiidka acmash looma aqoonin suhaylow caan ku ahaa marka in acmash lagu soo bixiyo waa qalbi waaye waa maqluub waxaa loo yeelana waa liliqraab waa kaas marka imtixaanna waa kaasaa qisadii reer baqhdaad aan ku sheegnay wahwa yusamaa cindahum bisariqa waqad yakuunu اlqalbu sahwan aطlaqah wahwa qalbigu yusamaa waa lagu magacaabaa cindahum cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda bisariqati sariqaa lagu magacaabaa wahwa marka damiirkan wuxuu ku dhacayaa alqalbu اlwaaqicu fi sanad maqluubku sanad iyo matni waa ku dhacaasoo laguma dhihin midka sanadka ku dhaco oo aan hadda ku soo miaalinaynay suhayl oo kale iyo iyo yani acmash aan ku kala miaalinnay wahwa isagu yusamaa waa la magacaabaa cindahum iyaga agtooda bisariqati baa lagu magacaabaa waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa alqalbu maqluubku sahwan inuu ku yimaadana waa iska dhacdaa oo raawigu inuu ismoodsiiyey sahwiga say ugu imaan kartaa maalan xadiidkan waxaaba iska lahaa suhayl bnu abi saalix raawigii baa wuxuu ismoodsiiyey acmash inuu inuu xadiidka ka imaanayo raawigii baa marka wuxuu ismoodsiiyey can ilacmash inuu yahay marka qalbiga noocaasoo kale sahwi waa ku imaan karaa dabagedinta xadiid la dabagediya sahwi waa ku imaan kartaa waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa alqalbu maqluubku sahwan inuu ahaadaa la arkaa sahwi sahwigaasoo aطlaqahu ou sii daynayo saahiga nacam ninkaas sahwi almudraju mudrajkii wmudraj اlmatni ban yulxaqa fii awalihi aw wasطi aw waslin aw darafi kalaamu raawi ma bilaa fasli wadaa yucrafu bاtafsiili fii ukraa kada halkan marka mudrajkii buu ka galay mudraj waxaa la yidhaha tacriifkiisa damju اlmawquufi biاlmarfuuc si fudud marka loo sheego damju اlmawquufi biاlmarfuuc mowquuf in lagu dhex daro marfuuc mowquuf iyo marfuuc waa taqaanaa marfuucna wuxuu ahaa hadalkii rasuulka sala allahu calayh ali wasalam mowquufna wuxuu ahaa hadalka saxaabiga ama taabiciga iyuu ahaa marka hadalkii saxaabiga haddii iyo hadalkii rasuulka haddii laysku dhex daro mudrajaa la yidhaha marka kaas hadalka saxaabiga oo lagu dhex daray xadiidka rasuulka mudraj weeyaan damju lmowquufi bilmarfuuc nacam haddaba marka mudrajku marka xukunkiisu muxuu noqonaa marka xukunkiisu dabcan wuxuu noqonayaa mudrajku waa min kalaami saxaabi ama taabici inta idraajkaa xujo ma noqon karto tan kale faa'iidada ku jirta in la kala soocaa waa maxay faa'iidada ku jirtaa waxay tahay fannigan mudrajka in la barto in la kala sooco hadalka rasuulka iyo kalaamu hayrihi maxaa yaele hadalka rasuulka xujo waayo kalaamu hayrihina xujo ma aha haddii marka xadiid un laysdhex yaaciyo laysku dhex daro waa in la kala soocaa waa daruuri see lagu kala sooci karaa marka hadalkan rasuulka iyo hadalka kalaamka saxaabiga see lagu kala sooci karaa waxaa lagu kala sooci karaa dhowr siyaabood awalan waxaa lagu kala soocaa inaynan suurtagalba ka ahayn hadalkaas inuu rasuulka dhaho hadalkiibaa maalan mustaxiil in nebigu yidhaahdaba maxaa ka mida waxaa ka mida xadiidkii nebigu sal ا l slam uu yidhi waladii nafsii biyadihi xadiidkii ahaa lilcabdi اlmamluuki ajraan addoonka mamluugee laleeyahay laba ajar buu leeyahay in addaa xaqa mawaalin addaa xaqa rabbihi wa xaqa mawaaliihi hadduu guto xaqa ilaahay iyo xaqa dadka iska lahaa addoonku hadduu xaqa alla guto iyo xaqa dadkiisa guto laba ajar buu leeyahay waladii nafsii biyadihi xadiidka marka gadaal wuxuu leeyahay waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee lowla aljihaadu wa baru ummii la axbabtu an amuuta wa ana cabdun haddii jihaadka uusan jiri lahayn haddii lala yahay hooyaday oo inaan u baarinimo fala ay tahay hooyaday oo baarinimo iga rabta haddii lala yahay la axbabtu an amuuta cabdan waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto anoo addoon ah addoon anoo ah inaan dhintaan jeclaysa lahaa yii hadalkaas dambe marka inuu nebigu yidhi marka ma dhici kartaana ma dhici karta mustaxiil sababtoo ah nebigu markuu sidaan dhahay hooyadiis maba noolaba wa baru ummii marka nebiga hooyadiis mar horey dhimatay inuu nebiga ka soo fulo suurtagalma aaniya nebigu inuu addoonnimo uu tamaniyo mustaxiil waa iyadan soo ma garan ilaa addoonku wax badan baa nebigu wax badan baa laga rabaa tasarufaad badan iyo imaamnimo iyo dadki inuu hogaamiyo iyo addoonna nin la leeyahay waay soo rasuul u noqona marka nin addoona laleeyahay sidaa darteed marka inay mustaxiil tahay waa lagu ogaan karaa shayga labaadee lagu ogaan karaa waxay tahay raawigu inuu kala soocay inuu kala soocay riwaayadan maalan waxaa weeyaan xadiidka isagoo wada socdaa la keenay marna waa kala soocay xadiidka duruqdiisa marka la jamciyo waxaa la ogaana marka waxaa soo baxayo duruq lagu kala soocay hadalka nebiga iyo hadalka kale maalan waxaa ka mid a asbiqu lwuduu weylun lilacqaabi min annaar xadiidka saas waa asbiqu lwuduu'a weylun lilacqaabi min annaar riwaayo kale dariiq kale waxaa soo arooray abu hurayra inuu yidhi wuxuu arkay dad aan weysada taam yeelaynin markaasuu wuxuu yidhi asbiqu lwuduu war weysada taam yeela fa innii samictu abalqaasim sala allahu calayh waali wasalam yaquulu weylun lilacqaabi min annaar waa kaa marka asaa kala soocay asbiqu lwuduu'ana abu hurayraa leh weylun lilacqaabina nebigaa leh sala allahu calayh waali wasalam lama garan waxaa kaloo lagu ama hadalkii ibnu mascuud wuxuu yidhi man man maata wahuwa yajcalu lilaahi niddan dakhala الnaar waman maata laa yajcalu lilaahi niddan dakhala اljanna riwaayo kaloo ku kala soocay oo ibnu mascuud wuxuu yidhi qaala rasuul اlah sal اlه alay slam man maata wahuwa yajcalu lilaahi niddan dakhala الnaar waqultu ana buu yidhi waqultu ana man maata laa yajcalu lilaahi niddan dakhala اljanna sidaasaan aniga dhahay buu yidhi wou kala soocay soo ma jeedin waxaa kaloo iyadana lagu gartaa idraajku in imaam uu caddeeyo uu yidhaahdo xadiidkan waa mud intaan kelimaadka intaana waa mudraj xadiidka ka mid ma aha wadaliilu kadaa wa kadaa oo kale duruqdii iyo waxbau jamcinaya keenaya markaas xadiidka marka mudrajnimadiisa lama fahmi karo ilaa duruqdiisa in la jamciyo kee asala marka idraajka iyo cadamulidraaj yaa asala cadamulidraaja asala halkan haddii xadiid nebi aan ku hayno ninkii yidhaahdo jumladan nebiga ma dhihin waa mudraj daliilkeena dhahayidraajku marka waxaa aad kitaab uga alifay khaiib اlbaqdaadi wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo alfaslu lilwasli lima udrija fi الnaqli kitaab laba mujalada waa mabuuc alfaslu lilwasli lima udrija fi الnaqli ayaa la yidhaahdaa nam haddii marka aad ku shakiso kelimadan mudraj miya mudraj ma ahan miya kitaabkaas inaad u raajicdo kitaabkaasaa laga fiirinaya marka waa la helaya dabcan isagu ma soo qaadin wax kasta oo mudraja ma qoraayo laakiin waxaa laga yaabaa baahidaada inaad ka hesho baahidaada inaad ka heshaa suurtagal noqon karta kitaabadiisuna marka waa kuwaasa mudrajku marka waa kaas horay waa ka galaa xadiidka dhexda waa ka galaa gadaalna waa ka galaa idraajku tafsiir inuu noqdana waa badan tahay oy timaadaa qaala الnaadimu raximah اllah wamudraj اlmatni bian yulxaqa fii awalihi ow waslin ow طarafi wamudraju اlmatni matniga idraajkiisu mudrajkiisu bian yulxaqa in la haleeshiiyo waayo bian yulxaqa in la haleeshiiyo weeyaan kalaamu raawin maa soo bood beytka kale usoo bood naca wa mudraju lmatni bian yulxaqa in la haleeshiiyo weeyaan kalaamu raawin maa raawi hadalkiisa fii awalihi fii awali اlxadiidi xadiidka awalkiisa la haleeshiiyo aw amase wasqin fii wasadihi dhexdiisa la haleeshiiyo aw amase darafin gadaashiisa la haleeshiiyo bilaa faslin kala soo cid la-aan iyadoon la kala soocaynin hadalkaas iyo hadalka rasuulka sal ا slam wadaa midkani mar intaas marka wuxuu uga baxay idraajkii idraajkii buu halkaa uga baxay idraajkiiba marka halkaas uga tegay nacam oo uga baxay see lagu gartaa marka idraajkii wuxuu leeyahay wadaakani oo mudrajka yucrafu waa la aqoonsadaa bitafsiili baa lagu aqoonsadaa kala soocid raawiga oo kala sooco wadaakaasi yucrafu waa la gartaa bitafsiili baa lagu gartaa tafsiil tafsiilkaasoo fii ukhraa fii riwaayatin riwaayo dhexdeeda ahaaday riwaayadoose ukhraa kale waxaa lagu gartaa buu ku yidhi tafsiil hadalkii nebiga hadalkii saxaabiga la kala sooco tafsiilka xaggoo ku jiraana tafsiilkaasoo fii ukhraa riwaayo kale dhexdeeda ahaaday kadaa sidaasi la eg binasin yucrafu waa la gartaa binasi raawin raawi nasgarayntiisa inuu raawi caddeeyo binasi raawin raawi caddayntiisaa lagu gartaa kadaa sidaas oo kale aw amase imaamin imaam caddayntiisa raawi baa caddeeyey oo wuxuu yidhi hadalkan nebigaa yidhi kanna anaa iri buu yidhi aw imaamin ama imaam baa caddeeyey oo wuxuu yidhi imaam min ala'ima ibnu cuyayn oo kale thawri oo kale imaamu shaafici oo kale wuxuu yidhi hadalka intaan xadiidka waa mudraj saana waa lagu gartaa wawahaa ay wasacuba waa adkaaday wawahaa hunaa hadda sacuba waa macnaheeda wawahaa waa adkaaday cirfaanuhu aqoonsashadiisiibaa adkaatay mudrajkii in la aqoodo oo la garto fii wasطin fii wasطi xadiiثin xadiiث dhexdiisa in laga garto ow amase awalihaa xadiidka awalkiisa in lagu garto wuxuu ku leeyahay mudrajku kelmadda nebigu ounan dhihin marka ay xadiidka dhexbartankiisa ku jirto amase xadiidka awalkiisa ay ku jirto waa dhib badantaha in la ogaado waa culustaha in la garto oo la ogaado sidaasuu ku leeyahay wmudraj اlisnaadi matnayni rawaa bisanadin liwaaxidin owdaa siwaa halkan marka mudrajkii waxuu soo sheegay inuu leeyahay mudrajulmatnigii buu kuu soo sheegay hadda mudrajulisnaad buu gelayaa wamudraj اlisnaadi mudrajulisnaadka rawaa-an yarwiya inuu wariyo waa matnayni laba matni inuu wariyo waa bisanadin sanad uu ku wariyo sanadkaas oo liwaaxidin midkood u sugnaaday labadaa matni midkood u sugnaaday suurada marka saa aan suurayno wuxuu warinayaa xadiid laba xadiid ayaa waxay leeyihin mid kastaa laba xadiid baa jirto mid kastaa sanad u gaar uu leeyahay kanna sanadkiisu maalan waxaa weeyaan kanna sanadkiisa waxaa weeyaan aلzuhriyu can saalim can ibni cumar xadiidkan kalena sanadkiisu waxaa weeyaan maalikun can naaficin can ibni cumar waa laba xadiid oo mid kastaa sanad gaara leeyahay soo maha nin baa marka wuxuu warinayaa xadiidkii labadii xadiid buu warinayaa hal sanadoonu ku wada warinayaa oo wuxuu dhahayaa aلzuhriyu can saalimin can ibni cumar kadib marka labadii xadiiduu sheega marka labadii xadiid ayuu hal sanad ku warinaa waa mudraj waa idraaj waayo maxaa yeelay hal sanadou meesha soo dhexgeliyey hal sanad ayuu meesha iska soo dhexgeliyey suura waa taasaa marka aw amase daa midkan ayuu warinayaa kan siwaa darafin aw amase daa kan ayuu warinayaa siwaa darafin marka laga reeba qayb biisnaadin isnaad buu ku warinayaa darafkaas fa yarwii markaasuu warinayaa alkulla xadiidka dhammaantiis bihi bilisnaadi alawali isnaadkii horeu ku warinayaa tanna suuradeeda saa waayo xadiid dheer baa jira matniga waa dheeryahay matnigan ilaa iyo qayb intii laga soo gaaro sanadu u haystaa qaybta dambe ee xadiidka aakhirkiisana sanad kale waayo wuxuu ku warinaya muxuu samaynaa marka xadiidka dhammaantiisoo dareerinaya hal sanaduuna ku keena soo ma garanin xadiid baa yaallo meeshan xadiidkaas sanaduu u haystaa ilaa daraf yar maan qayb yar qaybtaas iyada keligeed sanad kale ayuu u haystaa ninkaani marka xadiidka dhammaantiisoo wada keenaya hal sanadoona ku wada keenaya waa idraaju mudraju sanad soo lama garani aw amase daakan siwaa darafin marka laga reeba qayb biisnaadin biisnaadin isnaad ay ugu sugnaaday fayarwiil kulla buu warinaya dhammaan bihi bisanadi alawali sanadkii hore xadiidkii hore sanadkiisiibuu kulli waa dhammaystiranaya sanadkii hore ma ogta loo matnigo dhan lama dhammaystirin isagoo waa iska dhammaystirana marka ayb wuxuu leeyahay marka aw qaalahu jamaaca nam aw amase bacda matnin aw amase adraja waa dhexgeliyey bacda matnin matni qaarkiis ayuu dhexgeliyey fii siwaahu matni kale ayuu dhexgeliyey fii siwaahu fii siwa almatni alawali matnigii hore wax ka soo haray yashtabihu yacnii yashtabihu xaal uu isshabahayo ama ay munaasabo ka dhexaynayso wuxuu samaynayaa laba laba matni oo munaasabo ka dhexayso ayuu isdhexgelinaa laba matni waa laba xadiid oo kale gaar ah laakiin isku egoo munaasabo ay ka dhexayso ayuu isdhexgelinayaa tadaakhul buu samaynayaa labadii xadiid buu isku dhex daraya isdhexgelinayaa iyadoo laftirkeeda waa mudraju sanad aw amase bacda matnin matni qaarkiis ayuu dhexgelinayaa fii siwaahu wax isaga matni ka soo haray buu dhexgelinayaa yashtabihu xaal ou isshabahayo aw amase aw qaalahu jamaacatu mukhtalifa fii sanadin faqaala hum mu'talifa aw amase qaalahu ay rawaahu waa wariyey aw amase qaalahu waxaa wariyey xadiidka jamaacatun jamaaca baa wariyeen mukhtalifan isagoo kala duduwan fii sanadin sanad dhexdii ku kala duduwan fii sanadin marka mukhtalifan baad ku tacallujinaysaa fii sanadin sanad dhexdii isagoo ku kala duduwan sanadka xaggiisa fa qaala hum waxay yidhaahdeen marka iyaga xadiidkii bay wariyeen faqaala hum ay farawow xadiidkii bay wariyeen mu'talafan xaal uu yahay midkii laysku keenay oo laysku soo ururiyey yacnii waxaa weyaan xadiidkan ruwaaddiisu waa badan tahay hal matni bay warinayaan laakiin matniga ninba sibuu u warinayaa kelimaadkooda isku mid ma ninbaa marka wuxuu soo qaadaya isagoon kala saarin hal sanadba intuu keeno ayuu matnigiina sidiis inta u keeno matnigiina keeno ayuu marka khalaas sidaas uga tegaya isagoon kala soocsoocin oo aan dhihin hebelna intaanu sidaanuu yidhi hebel kale laakiin sidaanuu yidhi hebel kale sidaanuu yidhi isagoon dhehaynin aw amase qaalahu jamaacatun rawaahu jamaacatun xadiidka jamaaca wariyeen mukhtalifan xaal uu yahay xadiidka isagoo iskhilkhilaafsan fii sanadin sanadka dhexdiisa isku khilkhilaafsan faqaala hum farawow markaa way wariyeen mu'talafan xaal uu yahay midkii yacnii la isku qabtay oo la isku dumay yacnii isagoon wax khilaafa ku jirin ayay iska warinaayeen calaa watiiratin waaxiday ku warinaayeen xadiidkii waxaa sidaas oo kale la yeelay xadiisulifkiga zuhri wuxuu leeyahay wakullun mid kastaa wuxuu leeyahy xadaaniihi daaifatu daa'ifatan mid kastoo ruwaadda kami shuyuuq badan buu soo sheegayaa mid kastoo ka mida qayb xadiidka ka midou ii sheegay buu yidhi xadiidkii oo dhanna waa wada kaxeeyey hal mar sooma fahmi kaasoo kale wakullu daa muxaramun waqaadixu wacindi tafsiiru qad yusaamaxu wakullu daa kan dhammaantiis lasoo sheegay muxaramun xaaraam weeyaan waqaadixun mid wax dhaawacaayo wacindii aniga agtayda buu yidhi marka altafsiiru tafsiirka qad yusaamaxu in layska saamaxaa la arkaa tafsiirka wuxuu u jeedaa maalan kelma mudrajka idraajka waxaa sababay tafsiir dartiis waa layska saamaxaa maalan xadiidkii bad-ulwaxyi wa kaana yataxanau wa kaana nebigu wuxuu ahaa yataxanau zuhri baa wuxuu yidhi wahuwa tacabudu taxanufkiiba u fasiraa ma ogta wahuwa tacabudu intaas marka oo mudrajka oo xadiidka lagu dhex daraayo dhib male buu yidhi mar hadday tafsiir tahay wa cindii aniga agteyda atafsiiru tafsiirka qad yusaamaxu in layska saamaxo la daayaa la arkaa almawduucu mawduucii xadiidka mawduuca alkhabaru اlmawduucu sharu اlkhabari wadikrahu licaalimin bihi xduri alkhabaru khabarka khabarkii day almawduucu la samaystay oo la been abuuray nebiga laga been abuurtay sharu اlkhabari khabar midka ugu sharta badan wadikruhu sheegsheegiddiisa licaalimin bihi wadikrahu cafan waxdur manci dikrahu khabarka mawduuca sheegitaankiisa diid oo manci licaalimin mid caalimoo og ka manciyo u diid bihi isaga ku caalim ninka yaqaano waxaana inay mowduuc yihiin ka manci oo ka xaaraantinimey inuu sheegaba xadiidka mawduuca ilaa inuu u sheegaayo ma ahane ka digid dadka uuga digaayo marka iyadoo la ogolyahay mowduuc waxaa la yidhaahdaa alkhabaru اlmukhtalaqu اlmasnuucu xadiidka dadku ay samaysteen oo nebiga korkiisa laga sameeyey alkhabaru اlmukhtalaqu اlmasnuucu cala الnabiy sala اllahu alayh ali wasalam ya waxaa la yidhaahdaa mowduuc marka isilaaxa saas xadiidkan waa mowduuc marka lagu leeyahay nebiga ma dhihina waa laga been abuurtay baa laga wadaa mabaaxidtiisu marka waa badan tahay wuxuu soo hormariyey sheekha awalan horta xukunkiisa xukunkiisu waa sharu lkhabar koo haddana wuxuu sheegay in la sheegaa ma bannaana nin caalimoo og inay waxaanu mowduuc yihiin inuu sheegaa uma bannaana uma bannaana inuu sheegsheego kaan ogeyn marka isaga ka warran de kaan ogeyn inuu ka aamuso isaga xataan waxa aad leedahay qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama waa inay noqdaan waxaad hubto inay yihiin man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar man qaala canii maa lam aqul qofkii ani iga yidhaahdo waxaanan dhihin falyatabawa maqcadahu min annaar qofku marka waa inuu ka af haysto ninkii caalim ku ana waa inuunan dadka u sheegin nebigaa yidhi nebigaa yidhi haddaadan hubin ha sheegin ninka caalimka og inay mowduuc uu yahayna ha yidhaahda yacnii ha u sheego calaa sabiili ataxdiir ka digid oo ka digaayo darteed waxdur manci buu yidhi dikrahu xadiidka mowduuca sheegitaankiisa licaalimin caalim ka manci bihi isaga ku caalim ah fii ayi macnan macno kastoo kaana u ahaado ilaa waasifan inuu sifaynaayo maahne liwadcihi mowduucnimadiisa ilaa inuu mowduucnimadiisa sheegaayo maana si kasta uga manci macno kasta u diid oo ugaga manci maxaa lagu gartaa marka xadiidku inuu mowduuc yahay marka waalwadcu fiihi curifa waalwadcu mowduucnimada fiihi fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa ah curifa waa la gartay imaa biliqraari baa lagu gartay oo lagu gartaa imaa biliqraari qirasho oo ninkii baaba qirtay oo wuxuu yidhi nebiga ma dhihin nebigan ka been abuurtay buu yidhi nebigii ayaan ka been abuurtay waxaan been waa nebigii ma dhihin buu yidhi khalaas xadiidkiisi ninkaas waa laga tegaya marka saa waa lagu garan karaa qaar culammada ka mid ah waxay yidhahdeen oo ninkan hadduu beenlow ahaa iqraarkan laftirkiisa inuu been ku sheegayo soo ma dhici karto laakiin taas baciid waayaa layii qirashada oo qiranaayana inay been tahay oo been ka sheegayo taas waa baciiday yidhaahdeen culammadan waxaa kaloo iyado marka ninkan qirana dad waa jiri jireen ka toobad keeni jire oo nin ahlu bidaca ka mid ahaye waxaa kutubulmusalax waxaa mashhuur ku ah inuu yidhi war axaadiidtan dadka aad ka qaadanaysaan ka fiirsada annagu waxaan ahayn haddaan ra'yi ra'yiyeyno ra'yi haddaan malayno ama aan ra'yi jeclaysanno xadiidaan u samay jirnay war ka fiirsaduu yidhi marka moxamed ibnu saciid almasluub ninkii la dhihi jiray sandaqada loo dilay markii lasoo qabtay ee la dilaayay wuxuu yidhi kor iyo hoos ama idila ama hay dilinina kumanaan kun oo xadiid ayaan diinkiina ku daray ilaahay ku caabudaan buu yidhi marka aniga marka diinkiinii waa fasaadiyey waxba kama qabo idila haddaad doontaa markaasuu amiirkii markaas joogay uu yidhi waa lagu dilayaa yuu yidhi amaa haa ulaa'i axaadiidtan aad leedaha waa been abuuray yaciishu laha aljihaabidatu jihaabido ayaa u noolaad doonta yidhi kala hufi doonta marka yuqarbiluuna qarbalatan yani xadiidka sidaas u kala shaandhaynaysa dawaana dhacdayo marka ilaahay aa u nooleeyey ilaa ahlu xadiidka ay yidhaahdeen low hama rajulun an yakdiba calaa rasuuli illahi sal ll ly slam wa huwa bilmashriq nin mashriq joogo hadduu hamiyo inuu nebiga ku been abuurto ilaahay cid buu u samaynayaa beentiisa kashfiso maxaa yeele innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun qayb ka mida xadiidtii rasuulka qur-aankii baa lagu fahmaa soo maaha ma dhici kartaa marka ilaahay inuu qur-aanka lafdigiisa ilaaliyo macnihiisana uusa ilaalinin wax dhici kara ma aha iqraarka marka waa lagu gartaa ninkaan marka markuu qirto waxaa dhici karta inuu intuu qirto toobo keeno hadduu toobo keeno ma laga aqbalaa markuu toobo keeno kabacdi hadduu xadiid nebiga ka wariye laga aqbali maayo waana u tegi doonaa masaladaas ayb mutaqadimiinta waxay ku tageen imaam axmed iyo keyrkiis inaan lagaba aqbalin hal mar hadduu nebiga ku been abuurto mutaahiriinta qaaraa dhahayo hadduu toobo keeno wanaagsanaado waa laga aqbalaya laakiin gadaaluu ku sheegi doonaa wamaa ra'aahu اlأwaluuna arjaxu daliiluhu fii sharxina muwadaxu buu dhihi doonaa wuxuu yidhi marka ima biliqraari iqraar baa lagu ogaan karaa walwadcu wadciga fiihi fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa lagu been abuurto curifa waa la gartaa ima biliqraari baa lagu gartaa iyo wamaa wixii yaxkiihi ay yushbihuhu shabaho iqraarka wax iska shabahaa jiro wax iqraarkii u egaa jiro iqraarka wax u eg waa maxay maalan xadiid bau sheegtay markaasaa waxaa la yidhi adig nia xadiidkan goormaad maqashaa layidhi samictu fulaanan yaquulu kada wa kada buu ni waxaa la yidhi hebelow adiga ninkaas xadiidka aad ka maqashay adig goormaad dhalatay aa layidhi markaasuu maalan wuxuu sheegtay boqol sanadku markuu boqol iyo toban ahaayaan dhashay buuli ninkaas uu leeyahay waa ka maqlayna siddeetankii u dhintay maalan ma ka maqli karaa marka ma ka maqli karo iqraar unbay la mid tahay marka taas kal iqraari oo kale waa ilaa ma dhici karta inta kaas la soo nooleeyo midkan xadiidka u sheega mugtahay waa kal iqraari oo kale la mid tahay iyo wamaa waxaa yaxkiihi iqraarka shabaho ama mararka qaar qaraa-in xaaliya imaa karo qaraa-in xaaliya ninbaa maalan wuxuu arka dad isku haysto xadiidkan hal samica hal samica alxasanu min abi hurayra xasan albasri abu hurayre wax ma ka maqlay oo muxadisiintu dhahay waa ka maqlay may kama maqal ninbaa isla markiiba wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal ll l slam yaquulu intuu sanad soo kaxeeyey qaala qaala rasuul lah sal ll l slam samica alxasanu abaa hurayra kaas qariino xaaliya aad joogto waxayba sheegaya inuu been sheegayo qariinada meesha xaalkaasa wuxuu caddaynayaa inay beentiisa ay tahay waxaa nebiga xasanulbasrina magaciisa mama sheegin oo ma tilmaamin marka qariinadaas markaas uu la soo boodayna way tusaysaa iyada laftirkeeda wa rikatin wa birikatin baa lagu gartaa wa rikatin culays culays culayska marka maxaa laga wadaa alfaadda xadiidka ayaa rakaaka ku jirtaa rakaakadu waxay tahay wax laysku keenkeenay oo shiddo alfaadda waxyigu waa sahlan tahay hadalka rasuulku waa hadal waxyi waay hadal oo takalluf iyo oo ku jira iyo iskallifaad iyo balaaqadiisa raadinteeda iyo ay ku jirta ma aha magaran haddii marka lafdigu ay ku jirta rakaako kelimaad waxshiya iyo oo qariiba iyo macno aan yacnii iska nooc kale ah iyo rakaaka marka rakaakada waa lagu gartaa laftirkeeda laakiin rakaakada culamadu waxay yidhahdeen alrakaakatu bilmacnaa waa midda loo jeeda xagga macnaha waxa haddaanba laysa saari karin oo rakaaka iyo ay ku jirto adeyg iyo lamida oo ku jiro waxaa la garanaya inuu mawduuc yahay waa dhici kartaa marka xadiid min alaxaadiid kelimaad hariiba in laga helo xadiid kastoo kelimaad hariiba ku jiraan ha laga taga ma ahan macnaheedu xadiidkii umu zarci meeqo kelimaado hariibaa ku jirta wbidliilin dliil baa lagu gartaa dliilkaas oo fiihi fi xadiii xadiidka dhexdiisa ahaaday yaa lagu gartaa waan yunaawi ay waan yukhaalifa inuu khilaafo qaaican nasan nas inuu khilaafo naskaas oo qaaican qaaica naska qaaica waxaa weeyaan nas aan ta'wiil aqbali karin oo qur-aana ama mutawaatir ah buu khilaafsan yahay xadiidkan mana la jamcin karo taasoo kale waxa waaye waxaa lagu garanaya xadiidku inuu mawduuc yahay waan yunaawiya waan yukhaalifa inuu khilaafo qaaican nasan nas naskaasoo qaaican yanii qaaic ah wamaa qabila walxaal maa qabilana ownana aqbalin tawiilahu tawiilkiisana aanu aqbalayn tawiilna ounan aqbalayn walaal maa qabila ounan aqbalin tawiilahu tawiilna aanu aqbalayn naskan lama tawiilin karo tawiil ma aqbalaayo maca dalika nusuus qaaicaah ka hor imaanaya kaasoo kale marka waa la tuuraya nusuusta qaadicada waxaa ka hor imaanaya waxaa ka mid ah qisatulqaraaniiq oo kale qiso waxaa jirta ay leeyihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu akhriyey isagoo wanajmi akhrinayo oo afara'aytum ullaata waalcusaa wamanaata ahaaliata alukhraa ayaa wuxuu yiri bay yidhaahdeen tilka alqaraaniiqu alculaa tilka alqaraaniiqu alculaa waina shafaacatahuna la turja kuwaas waa aalihadii waaweyneedu yidhi laata iyo cusa shafaacadoodana waa la rajaynayaa mustaxiil waay nebiga inuu dhaho sala allahu calayh ali wasalam waxayna mustaxiil ku tahay waxay tahay nebiga wixii loo soo dirayba inuu laata iyo cuso cibaadadooda la dagaalamo ee cibaadadooda inuu dadka ku dhiirigeliye maba ahan bannaa xadiidkaas marka iyadoon sanadkiisaba la fiirinin mowduuc waayaa la leeyahay maba ahanba in sanadkiisa xataa la fiirshaba waxa sanadkooda waxaa la fiiriyaa marka ay aqbali karaan yacnii ta'wiilna aqbali karaan yacni qadiya qaadicana aynan ka hor imaanaynin ibnu xajar isagu wuxuu yeelaa fatxulbaariga kitaabu tafsiir wuxuu isku dayaa qisadaas inuu mursal waayo iyo dariiqi kale ku timid iyo intuu wax isku keenkeeno uu yidhaahdo qisada asalay leedahay kadibu haddana wuxuu leeyahay marka haddana waa ibdaalina oo wuxuu leeyahay macnaha ay sheegaysa laakiin macno la aqbali kara ma ahan markaasuu macaani kale iyo sheega marka qisadu adu macno ahaan wou ibdaalinaya isaga laakiin sanad ahaanba in la sugaaba khalad ah xataa laftirkeeda oo tan tanuma ahan midii la dhihi jiray ictibaar iyo shawaahida loo raadina maba ahan wuxuu yidhi marka saasoo kale marka taas wa an yakuuna maa nuqil waan yakuuna wabian yakuuna waxaa lagu gartaa xadiidka inuu ahaado maa nuqila inaan la soo naqlinin maadu waa naafiyo wa an yakuuna wabikownihi anta waa masdariya ficilkeeda masder soo qadar nacam wa bikownihi ahaanshadiisa maa xadiidka uu yahay maa nuqila inaan lasoo naqlinin xaysu meel addawaacii waxyaabihii u yeeraya xadiidka in la sheego i'talafat itafaqad ay iswaafaqday binaqlihi soo guurintiisa ay isku waafaqday dawaacidii yacnii baahidii keeni lahayd baa buuxda oo taallo iswaafaqsan haddana iyadoo baahidii ay jirto xadiidkan lama keenin oo lama warinin haddaan aragno marka ka waran waxaasoo kale marka maa mawduuc waayo laleeyahay maxaa yeelay shaygan haddii uu jiri lahaa saxaabadaa soo naqli lahayd qadaayaadka noocaasoo kale waxaa soo geli kara maalan qadaayaadka noocaas oo kale waxaa soo geli kara xadiid baa maalan rasuulka saan ogsoonnahay meydka markau aasaayo duugaayo oo kale meyd marka la duugaayo wax soo noqnoqdo waayo wax soo noqnoqdo waayo duugitaanka haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam keligiis ma duugee saxaabada saxaabadao dhan baa la duugta wixii markaas meesha joogo shay marka ku saabsan mas'ale ku tacalluqdo meydka sida loo duugaayo ama marka la duugo kadib waxa la akhriyo meydkan markii la duugo kadib qabriga inta la kor fadhiistaa waxaay waxaay waxaabaa la akhriyaa hal saxaabi oo soo wariyeyna waa la waayey kaasoo kale maxaa la dhihi karaa marka wax nebiga uunan dhihin waay sababtoo ah hadday sax tahay saxaabadaa soo guuri lahayd sooma oo nebigu markuu meydadka aasaayo dad badanoo saxaabaa la joogo camalkaanna camal muuqdo waayo camal qarsoomi kara ma aha laabudda hadduu jiro waa laga soo guuri lahaa haddaan laga soo guurinin marka waxay tusaysaa in waxaana aynan jirin oo baail ay tahay waxyaabaha marka sidaasoo kale iyo waxa maalan khadiibka waxyaaba ku saabsan oo kale jumcada la akhrinayo oo kale waxaan ogsoonaha nebiga khudbada meel fagaarow ka akhri jiray dadka dhan baa imaan jiray haddii marka aan wax khudbadaa ku saabsan oo nebiga aan lagaba soo guurinin diinka ka mid ma noqon karta sababtoo hadday ka mid noqo hadday ka mid tahay waa lasoo guuri lahaa maxaa yeele xayu dawaaci i'talafat binaqlihi wa an yakuuna wabikownihi ahaanshadiisa weeyaan maa nuqila inaan lasoo guurinin xayu meel addawaaci dawaacidii waxyaabihii isugu yeeryeeranayay i'talafad ay ku kulansan tahay binaqlihi isaga soo naqlintiisa haddana aan la soo guurini iyo waxaysu meel laa yuujadu aan la helaynin cinda ahlihi aan laga helaynin xadiidkii maalan dad baa iska soo guuriyey xadiid bay soo guuriyeen maca daalika dadkii waaweynaa dawaawiinta islaamka kuma yaalla xadiidkaas dad mutaahiriina nebiga xadiid ka sheegay xadiidkii ha la raadiyey marka la yidhaahdana umahaatu sita ma leh kuma jiro musnadu axmed kuma jiro macaajimtii dabaraana laguma haayo xaguu ku jiraa marka xadiidkaas nacam wax aan jirin waay marka nacam oo ilaa haddii kale dawaawiinta islaamkaa lagu sheegi lahaa soo ma kasin marka mararka qaar uma baahna xadiidka in baatilnimo lagu xukumo uma baahna wax kale bal waxaa la dhihi karaa xadiidkan kownuhu ounan soo saa aan lagu soo saarin dawaawiinu sunna waxay daliilu tahay loonan jirin wax niman badan ilaahay ku caabudayaan oo dadka ay ku dhibaayaan oo waxaad arkaysaa ummahaadka dhan ummahaatu sitana aan ku jirin masaaniidiina aan ku jirin meel laga keena aan la aqoonin ragaasoo kale waa kas waxaydu meel laa yuujadu aan la helaynin cinda ahlihi aan laga helaynin wamaa bihi wacdun cadiimun oo waciidu calaa xaqiirin wa sagiiratin shadiidu wamaana waa lagu gartaa shay bihi ay fiihi dhexdiisa oo ahaaday wacdun wacdi yaboh yabahaas oo cadiimun weyn aw amase waciidun waciid oo ahaaday aw amase waciidun waciid ayb waciidkaas oo calaa camalin camal korkiisa ahaaday camalkaasoo xaqiirin liito wasagiiratin iyo mid yar marka wasagiiratin wacdiga waa isaga lala celin kartaa waxay noqonaysaa maalan shay yar yani calaa xaqiirinta wacdiga u celi sagiiratinna waciidka u celi saas waa maalan shay xaqiir ah oo aad iyo aad u yar ayaa waxaa laga sheegay wacdi iyo yabooh weyn maalan waaa ninkii waa waxaa sameeya wuxuu helayaa waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaasuu jannada ka helayaa shayguna hadda shay saa usii weyn ma aha kaasoo kale qariino waayo waxaan in la been abuura ku tusayso maalan qaar baa waxay len qofkii waxaa ereygaas qofkii yidhaahdo xaraf kastoo ereygaas ka mid a siinka waxaa lagu helaa intaasoo ajir laamka intaasoo ajir jiimka intaasoo ajir taasoo kale waxaa laysla ogyahay waa calaa xaqiirin oo wacdi weyn laga ratibaayo waa marka uunan ku soo aroorin waay xadiid dawaawiinu sunna xadiid saxiixa aanan kusoo aroorin waay dabcan wa sagiiratinna waxay tahay dembi la ogyahay oon kabiiro aan ahayn oo sagiiro ah ayaa waxaa la yidhi waxaa lagu galaa naarta oo intaasoo lacnad baa lagu galaa intaasoo sanaan loogu jiraa dembiguna waa sagiiro dembi kabiira dembi kabiira ma aha inuu mowduuc yaha lagu garana waaas wamaa wixii bihi ay fiihi dhexdiisa ou ahaaday wacdun wacdi yabooh kaasoo yaboohaasoo cadiimun weyn aw amase waciidun waciid calaa xaqiirin wamaa ay ladii kii fiihi dhexdiisa wacdun ou ahaaday wacdigaasoo cadiimun weyn calaa xaqiirin layskaga yabooho yacnii shay yar aw amase waciidun waciid wixii dhexdiisa ou ahaaday sagiiratin calaa sagiiratin dembi yacnii yar korkiisa kaasoo shadiidun daran waqaala bacdu اlculamaaءi اlkumali xukm biwadci khabarin in yanjeli wa qaala bacdu اlculamaa'i waxay dhaheen culummada qaarkood culummadii alkumali dhammayska tirnaa uxkum xugun biwadci khabarin khabar mowduucnimadiis xugun xukun in yanjeliya in yanjeli in yanjeli haddii uu daahiro in yanjeli haddii uu daahiro qad baayana inuu yacnii ka gedisan yahay almacquula shayga macquulka ah aw amase khaalafa ou khilaafo manquulan manquul khaalafahu ou khilaafo aw amase naaqada ou ka hor yimaado alusuula usuusha mujmaca lagu yahay wuxuu ku leeyahay xadiid baa wuxuu khilaafay macquulka macquulka maxaa laga wadaa macquulka qof kasta caqligiisa ma aha waxaa dhici karta xadiidkan caqliga xadiidkan daahirkiisa inuu caqli yani waxaa dhici karta xadiidka xadiid saxiixa iyo caqli nadiifa ma iska hor imaanayan horta laakiin mararka qaar waxaa dhici karta caqligaaga inuu ku moodsiiye qadiyad inay macquul tahay wa fi lxaqiiqana aysan macquul ahayn taasoo kale maaha wax la sheegaya lagama wado xadiidka markaad aragto ku fiiri caqligaaga haddii caqligaaga uu qaato qaado hadduu qaado waayana mowduuc waa iska dhe ma ahan macnuhu nacam dad badana waxay yidhaahdeen waxyaabo fara badan oo haybiyaad ay caqligooda geliyeen oo waxay dhaheen alwaa'idatu walmaw'uudatu fi nnaar de waa'idadii waa la gartay middii wax duugtay maw-uudada naarta maxay u gashay dheheen wax macquula ma ahanay dheheen laa yuqtalu muslimun bikaafir nin muslima gaal looma dilo nin muslima lacalla yacni gaal maalan cahdi ku joogo ama dimiyuu dilay ma loo dilaayo laakiin diyaa la siinayaa xadiidka waxau yidhi caqli wax caqligala maaha nafuu gooyey dhahan kaas caqli fooraro waay marka caqli shareecada la soco kara ma aha waa caqli sidiis u jiran waay moogtaha kaasoo kale wahaakada waxaa la mida wax badanoo noocaas oo nimankan caqlaaniyiintu ay sheegaana badan baa jira nacam oo aakhirada iyo qabriga waxyaaba ku saabsanay xadiidkii nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam malakulmowdka markuu inta u yimid oo dharbaaxay oo uu isha ka bixiyey isha ka bajiyey see malakulmood in looga baji karaa in wax jira ma aha xadiidkii alkalbul aswadu shaydaanun eyga madow waa shaydaan waxay dhaheen eymadow haddii lasoo qabtoo la dilaaciyo xubnaha gudaha uga jira la fiiriyo mid cad lasoo qaado la fiiriyo isku mid waayay dhaheen see shaydaankan ku yahay marka waxaasoo kale marka haybiyaadka caqliga maba loo bandhigi karaba haybiyaadku waxay rabaan tuqaabalu biliimaan iimaana lagu qaabilaa maahane wax kale maaha waxyaabahaas maaha wax laga hadlayo wabilahi towfiiq wsal alla slam calaa nabiyina mxamed wcala ali sabi slm